Haweenkan oo ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa waxaa soo food saartay shaqo la'aan kadib markii ganacsigooda ay saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay magaaladaasi. Haweenkan ayaa magaalada Baardheere ku iibin jiray khudaarta si ay ugu maareeyaan nolosha reerkooda. Qaar ka mid ah haweenka khudaarta ku iibiya magaalada Baardheere ayaa codsaday in lasoo caawiyo dadkii khudaarta gadayaan nahay masaakiin baan nahay waxii aan haysanay kulli alaabtii kulli waa naga daaday joodarayaalkii alaab wax noo haray ma lahan annagoo dhan waan rafaadsanahay gargaar hanala soo gaarsiiyo gargaar degdeg aan rabnaa hayad haddaad tihiin musnan ilaahaan nahay waa sooma nahay waxaan ku soonaan la'nahay annagoo dhanba hadda waad u jeeddaa meeshaan fadhino waxaanba dabka saaran hataa ma haysano alaab bay naga daaday waxaan haysano ma lahan hataa geed oo macnaha guriga iigu yaalay shalay iigu soo dumay inaan ani maanta hataa inaan oo macnaha meeshaan inaan fadhiya ma ahayn waa dhiman lahaa saasaad ogaanaysiin hala soo gaaro gargaar baan rabnaa gargaar gargaar ani dhibaatada isoo gaartay waxaa ka mid ahaa joodarayaalkii way radeen baradhadii waa iga daaday basashii waa iga daaday waxaan ku fagtaan lahay xoolihii eber waaye wax ii fakaday ma laha beerihii biyaa galay wax aniga meesha aan ku haayo ma lahan suuqa maalintii waxaan ka heli jiray adi boqolkoo kun camal waan ka heli jiray waan biyobiyey haddana waxaan ku haayaba ma lahan waxba aan gadaayo ma lahanba
beeraha qudaar dalabta guri waa nalaga qaaday meelaha baqaaraha taqaada fariisaa waa baqaaraha iska yacnugu waaye wax meesha loo yaala ma laha ka xoogga ayaan iskaga xibaaranaynay meelaha beerihii makoorihii wax gari kara ma laha unuku waa dhibaataysanahay unukoo hadda oo meel dheer bay jirtaan la dhahaya biyaha maxooga ii haayeen koleyba sabar waa la idin soo diri doonaa sariirta aan ku fiidsanayay teeraha ii haayeen biyaha waa rafaadnay ilaaha lagu mahdayaaya ilaaha noo keenay alxamdu alshukr waxaad yeelaysiin inaa iyo soo gaartaanaan rabnaa